dowladda puntland oo iyo kaaladay hayadaha u n hjcr iyo n r c yaa toddobaatiyo siyad guri iyo musquloosha iyo qeybku ayinga xarumo biyayan adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada iyo biyo iyo hay-ado kale iyo dhismoosha ku taageerayanga iyo welibayay ku wareejidaya qoysas yoonaska jaranga barakacayaal iyo qaxoota muddo dheereeyo ku noolinga magaalada qardha guryaalkunya weliba iyo qeyb ku ayina mashruuca halka waara kaaseyt oo muddo dheera ka shaqeeyayanga deegaanada puntland kaaseyt oo ujeedshay u sa-iya in dadka barakacayaalka iyo qaxootiga iyo nagadanga han deegaanka oo isdhexgalka la sameeyanga bulshada oo muddo dheerayo la noolinga mas-uuliyiinta ku dareerta hay-adda u n hjcr ooyo hogaamiya saamada xafiiska ee soomaaliya madaxda hay-adda n r c ee puntland wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudaha puntland maamulka degmada qardho iyo kan gobolka karkara iyo dadku ku faa-iideysadii mashruuc iyo goobroog ku haayanga munaasabada laku wareejiyayo guriga cusub oo la dhisiya koreyntii iyo weliba goobta ku hadalaya cabdilaahi cumar oo ee maarayaha n r c ee puntland iyo weliba uusan koreyntii ku hadalay mashruucan iyo ujeedka kiishay walow sahaya sidaad ogtihiin shabeelle dhulkan marka horeba dhul dowlad buu ahaa dowladdaa bixisay guryahanna waa toddobaatan iyo sideed qol toddobaatan iyo sideed qol oo suuli boosk weeyaan labaatan iyo toddobo waxaa loogu deeqay dadka qaxootiga ah ee walaalaheen ah oo nala degan konton iyo kowna dadkii barakaca ku dhex jiray iyo dadweynaha baahida haysay ee ku dhex jiray xaafadaha toddobaatan iyo sideed waxaa umalan waa marka ugu horreysa hadda oo qaxootiga gacan loo fidinayo intaan anaga ka ogna hadda nrc ahaan waxayna tusinaysaa isdhexgalka bulshada iyo dadka walaalaheena ee ka soo barakaceen waddamahaas kale in aan isla qaybsanno waxa yare isla haysanno intaa kadib waxaan nigu boorini oo nila dardaarmi dhulka waa hanti aan guurin soo maogidin dowladdaa bixisa dhulka waa hanti aan guurin hantidiina inaad ilaalisatiin waxaana ku mid ee ku-faa-iideystayaalkii mashruucan ayaa umahadnagenga dowladda iyo heegado ku qeyb qaadaya dhismo guryaalkunga barakacayaal iyo dad qaxooti ah oo waddanka u dhashay wixii naloo qabtay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaanu leenahay misana sidaas howlka madaalo weli waa hogadhee
hay-adaha wax noo qabtay oo noo dhisay guryaha suuliyada noo dhisay baanu mahad u celinaynaa annaga oo mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada karkaara ee abduqaadira saciida qaala iyo taliyaha qeybta booliiska gobolka karkaara gaashaan lesare xuseen cali maxamuuda iyo kala dardaarameyna dadka barakacayaalka ee landhisiya guryaalku iyo ilaalsadanga waa uga mahad celinaynaa hay-aduhu say uga soo jawaabeen
maanta waxaa loo joogaa furitaankii guryaha toddobaatan iyo siddeed oo ay ka faa'iidaysanayaan dad deganaa buushash iyo meel waxaa weeye khatarteeda leh sida la sheegay qorraxda iyo dabka iyo dhaxantaba aan celinayn soomaalidu waxay tidhaahdaa ammaan lama dhudhumiyo hadda dad baa waxay dhaheen waa yar yahay kanuu yahay alxamdulilah hadday dawladdiinnii iyo hay-adihii baynu ku deeqeen inay ini siiyaan guri aad degan tihiin meel waxa weeye carruurtu inu seexato meel ay wax ka barato alxamdulillah wey ilaahay baa lagu mahadiyaa